Warqaddii labaad ee Rasuul Bawlos u qoray dadkii Tesalonika. Tesalonika labaad cutubka koowaad. Annagoo ah Bawlos iyo Silwanos iyo Timoteyos waxaannu warqaddan u qoraynaa dadka Tesalonika kiniisaddooda oo ku jirta Ilaaha Aabbaha ah iyo Rabbi Ciise Masiix. Nimcaha idinla jirto ee nabad ka timaadda Ilaaha Aabbaha ah iyo Rabbi Ciise Masiix. Waxaa nagu waajib ah walaalayaalow inaannu mar walba aawadiin ilaah ugu mahadnaqo sida noo eg maxaa yeelay rumaysadkiinnu aad buu u kordhayaa jacaylka aad kulligiin isu qabtaanna waa badnaanayaa sidaas daraaddeed waxaannu idinku faannaa kiniisadaha ilaah dhexdooda waana dulqaadashadiinna iyo rumaysadkiinna aad ku dhex leedihiin silacyada iyo dhibaatooyinka aad u adkaysataan oo dhan taasu waxay muujisaa xukunka xaqa ah ee ilaah in laydinku tiriyo kuwa istaahila boqortooyada ilaah tan aad daraaddeed u xanuunsateen waayo xagga ilaah waa xaq inuu dhib ugu abaalgudo kuwa idin dhiba iyo inuu kuwiinna la dhibay nalakiinna siiyo markii rabbi ciise samada ka muuqdo isagoo wata malaa'igaha xooggiisa oo dab ololaya ku jira oo ka aargudanaya kuwa aan ilaah aqoon iyo kuwa aan adeecin injiilka rabbigeenna ciise masiix waxaa lagu ciqaabi doonaa heleeg weligiis ah oo waxaa laga goyn doonaa rabbiga hortiisa iyo ammaanta xooggiisa markuu yimaado maalintaas in isaga lagu ammaano qudusiintiisa oo lagula yaabo kuwii rumaystay oo dhan maxaa yeelay markhaati furkayagii aan idiin sheegnay waa la rumaystay sababtaas daraaddeed mar walba waannu idiin ducaynaa in ilaaheen idinka dhigo kuwa istaahila yeeristiisa oo uu xoog ku dhammeeyo dooniis kasta oo wanaag ah iyo shuqulka rumaysadka in magaca rabbi ciise dhexdiinna lagu ammaano idinkana in laydinku dhex ammaano isaga sida nimcada ilaaheenna iyo rabbi ciise masiix ay tahay